Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka Galmudug ayaa magaalada Gaalkacyo ku soo xirtay tababar ku saabsan tayeynta adkeysiga iyo badqabka kaasi oo loo qabtay Golaha Haweenka Cabudwaaq iyo Gaalkacyo. Tababarkan ayaa waxaa ka faa'iideystay Golaha Haweenka Gaalkacyo iyo Cabudwaaq xilistiisana waxaa ka qayb galay agaasimayaal iyo xubno ka mid ah Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Galmudug. Agaasimaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Galmudug Cumar Maxamed Axmed Cumar Guure oo soo xiray tababarka ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay tababarka.
capacity-ga la dhiso ee golayaasha deegaanka iyo maamulkaba sidoo kalena hadda loo socdo xili doorasho oo shalay odayaal idinsoo xuleen oo aan ognahay dhibkaa ka soo marteen in runtii gabar golaha deegaanka lagu soo daro intaas kabacdi waxaa la isweydiiyey waxay u baahan tahay runtii in isdhexgal aqoontooda ay ku kala qaadanhayaan la helo dabcan waxaan rajeynaya haddaanan qaldanayn intaaad macalimiinta ka hesheen inta idinku kala qaadateena ka badan oo aragti ah hadafka loo socdayna runtii midaas waaye oo aan rajeynahayo inaad maanta cilmi fiican ka hesheen sidoo kale waxaan rajeynaynaa wixii aad barateen inaan meelcidaan looga tegin laakiin dibna loogu laabto deegaankii implementation lagu sameeya qof kastaahi uu ka bilaabo naftiisa horta inuu dabaqo wixii oo wixii waan aragna waan qaadan waan ka tagna aysan noqon laakiin lagu dhaqmo sidoo kale waxaan rajeynaynaa xaafiisyada aad joogtiin aad ka tirsan tihiin haddaad tihiin gabdhaha nabadda iyo haddaad tihiin golayaasha deegaanka intaba inaad runtii xaafiisyada aad joogtaan ka howlgelin doontaan shaqooyinkii runtii iyo qorshayaashii halkaan ka qaadeen qaar ka mid ah haweenka ka faa'iidaystay tababarka ayaa u mahad celiyey wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudugga dhammaantiin waxaan leeyahay waxay hawshaan noogu dhammaatay guul iyo barwaaqo waxaan ka baranay miskixiyan inuu qofku marna xun yahay marna fiican yahay qofku waxaan ka baranay inuu maaragtay waxna xali karo lana xali karo sidoo kale waxaan ka baranay dulqaadka iyo samirku waxyaabaha uu muhiimka ku yahay inaan sidoo kale noqon karno maanta nabadoonno waxna maslixi karo lana maslixi karo degmada aawada waxaan ka socdaa kalwaa oo macnaha kuna taliyaa gabdhaha waxaan aada iyo aada u bogaadinahayaa oo mahadnaq u soo jeedinayaa dadkii halkaan tababarka quruxda badan noogu qabtay ayagoo wax aanaan aqoon jirin wax annaga waxaan isu haysana dadda khibradda maaragtaa bulshada u dhammaystiran tahay laakiin waxaan ogaanay wax badan inay naga maqan yihiin sida hadda qodobadii maaragtaa maskaxda dhisidoo kale isqancinta qofka shakhsiyadiisa asagu inuu isqancin karo waa soo dhaweynaynaa waxaan bogaadinaynaa meel kastoo ku joogaa in la ballaariyo in loo soo celcesho tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta tayeynta iyo badqabka haweenka ku nool magaalooyinka gaalkacyo iyo caabudwaaqa